wasaaradda shaqada iyo arrimo bulshada dowladda koonfur galbeed ayaa magaalada baydhabo ka qabataya towbaro muhiime oo lakabaradaya badbaadada iyo caafimaadka shaqaalo goobo shaqada sidoo kalena xooga laga saaray sidii shaqooyinka lan waafaji lahay badbaadada iyo xaquuq tobabarkan oo kumid ee mashaariida ankuwiinga isku kaaladayan hay-adda shaqaalo adduunka i l owa iyo wasaaradda shaqada koonfur galbeed walibana ku faa-iideysida doone shaqaalo shalduwan ee dowladda iyadana maalamo hadareera sifayla lagu faa-iideysado doonaa wasiirka wasaaradda shaqadiiyo arrimo bulshada dowladda koonfur galbeedda maxamed xasan fiqi ayaa sheegay in tobabarkunga muhiiman ayaa badqabka shaqaalo dowladda iyo caafimaadka us-oonaka booriga ku qeybgalyaalka iyo ku faa-iideysadana walyaaboogii la bariya tobabarka
dadka shaqaalaha noqonaya sidoodaba xuquuq gaar ay leeyihin si laidiin sheegay badqabkooda in laga warqabana waa yahay goobtay ka shaqaynayaan in laga warqabana way tahay qalabka ay ku shaqaynayaan in la ogaadana waa shay waajib ah marka maadaama ay wasaaraddu u dhisan tahayba shaqaalaha darajadu raba ha lahaado waajibaadka nooga aadan sida laidiin sheega waxaa ka mid ah dhismaa dhacayo howlaha gudaa ka mas-uula idbiyo iyo muxuu ahaa guddiyo iyo waxaas degmadaya ka mas-uula kambaniyaha shaqo qabanayo waxay la shaqaynayaan ay ku xiran yihiin howlihii guud ama degmadii ay ku xiran yihiin intaasoo dhan oo iswada kaashaday ayaa waxay mas-uul ka yihiin shaqaalahaas in badqabkooda ay wada ilaaliyaan howlaha guud xilaa ka saaran wasaaradda degmadii xilaa ka saaran kambaniyada shaqada loo qabanayo inay ilaaliyaan xuquuqda iyo dhismaha iyo caafimaadka dadka waajib saaran waa haddii ay dhacdo inuu qof shaqaalo ah afar iyo labaatan saac u taagnaado uusan haysan qalabkii dhagaxa uu jebinayo uu ka gashan lahaa uusan haysan qalabka dhagaxa soo ka soo baxa markuu wax ku dhufto soo faniinoo micnaha kor u soo booda qalab uu ka xirta hadduusan haysan hadduusan haysan kabo waaweyn uusan isaga dhiciyo dhagxaanta iyo waxyaalaha kulkulul la rabana inuu shaqeeyo laba iyo toban saacadood haddana aan la siinin xuquuqdii uu lahaa oo buuxan taas ayaa micnaha waxay tahay waxyaalaha aan aasaaska u nahay ee aan rabno inaan ogaano shaqaalaan leenahay annaga oo howshaas qaabilsan si ladiin sheegay runtii aadaan uga mahad celinaya maalin kas warbixinay ka keenaan meelaha dhismada way tagaan annagu shaqaalahaas caafimaadkooda iyo badqabkooda xilkana saaran ugu muhiimsan kaas waay meesha laga keenay iyo cidda keentay iyo sida loo keenay mas-uuliyaddeedana cid kalaa iska leh laakiin annaga waajibkana saaran wuxuu yahay inaan nidhaahno shaqadan siday ku socoto kambaniyo dadka ku shaqaynayo xuquuqdooda waa maqanta qalabka noocaasa iyo sheega noocaasa sheega noocaas iyo caafimaadka noocaas u baahan yihin inteenaas marka haddaan iskaashanno oo leh shaqaalihii iyo loo shaqeeyihii dhismihii wasaaraddii dhismaha mas-uulka ahayd maamulkii degmada oo oo shacabkaas macnaha mas-uuliyaddiis ay saarnayd wasaaraddii shaqada inteenaas oo isku xiran ayaa waxaan samayn karnaa markaasi inaan shaqaalaheena badqabkiisa ilaalino insha allahu kariim hawshaas si laidiin sheegay dhismooyin badanaa ka socda degmadaani ma aha oo keliya dhismaha dowladda oo keliya inaan kontaroolno laakiin wasaaradda waxay u xil saaran tahay dhismo kasta oo brivate ah oo magaalada ka socda oo shaqaalahaasi xuquuqdooda iyo habka ay u shaqaynayaan iyo meesha ay ku shaqaynayaan caafimaadkeeda inaan wax ka ogaano waajibaad intaan waan kasii ballaarin doonaa